إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad haweennimadan ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa gaaray magaalada jigjiga ah ee ku jirta gacanta dowladda xabashida itoobiya dowladda federaalk ayaa si rasmi ah u sheegtay in ciidamada itoobiya ay qayb ka sii ahaan doonaan duulaanka soomaaliya mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in wafdiga ka socda itoobiya lagu soo dhoweeyo muqdisho xilli itoobiya aysan ka laaban heshiiskii xaaraanta ah ay la gashay somalilan kanaalka alkataayib al ikhbaariyah ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan qaybta laba-iyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka daymaay ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroona haatanna u diyaargarooba iyagoo faah-faahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo fidsan ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa gaaray magaalada jigjiga ah ee ku jirta gacanta dowladda xabashida itoobiya faahfaahin ku aadan warkaasi waxaa la diyaar ah maxamed daahir
muddo ka badan afar iyo labaatan saac waxaa xirnaa wadooyinka magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed kuna jirta gacanta dowladda xabashida itoobiya dadka ayaa loo diiday inay wadooyinka maraan dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isku socodka dadkana aad buu u yaraa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay sababo ku aadan ra-iisul wasaaraha xabashida itoobiya oo socdaal ku tegay magaalada jigjiga waxaana wehelinaya xubno ka tirsan dowladdiisa dadka ku nool jigjiga iyo hareeraheeda waxaa lagu qasbay inay wadooyinka isugu soo baxaan si ay u soo dhoweeyaan abiyi axmed oo aanan ahayn markii ugu horeysay ee uu jigjiga yimaado tan iyo markii loo doortay ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya lama oga ujeedka socdaalkiisa uu ku qotoma balse dhulka soomaali galbeed waa halka keliya ee ciidamada xabashida itoobiya ay ku badbaadi karaan abiyi axmed iyo xubnaha ugu sareeya dowladdiisana ay boqolaal kilomitir mari karaan maadaama aysan halkaa ka jirin wax kacdoon ah oo ka dhan ah dowladda itoobiya qowmiyadaha kale sida amxaarada iyo tigreega abiyi axmed waa ay ku adag tahay in uu gaaro haddii uu tagana waxa uu ku tagaa diyaarad kadibna degdeg ayuu ku soo laabtaa mana jirto socdaal dhul intaa la eg uu isaga kala goosho goboladaasi maadaama dagaal adag ay kula jiraan dowladdiisa dhowr jeerna isku daya dil ka badbaaday sida weeraro kaga yimid tigreega oo kale amxaarada gobolkeeda dagaal culus ayaa ka socda meelo badan way qabsadeen waxa ay doonayaan inay afgambiyaan dowladda abiyi axmed iyagoo ku sii siqaya adis ababa ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya waxa uu horey u soo maray goday halkaasi oo uu ka furay mashaariic ay dadku iyagu hergeliyeen maalkoodana ay ku bixiyeen sidoo kale jijiga muddada uu ku sugan yahay waxaa la sheegay in uu halka ka furi doono mashaariic kale oo dowladdiisa aysan wax dhaqaale ah ku bixin dhulka soomaali galbeed waa dhul hodan ah oo barwaaqo ah waayihii ugu dambeeyey bariiska iyo qamadiga ayaa aad loogu beerayay waxaana badarka halkaa laga qaada la geynaya meelo kale oo gudaha dalka etoobiya ah oo dadka xabashida ah ay ka faa'iidaysanayeen socdaalka abiyi axmed waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhowaan uu u goodiyey dadka soomaali galbeed oo uu yidhi waxa ay ku laaban doonaan wixii ay ku sugnaayeen markii t b l f ee etoobiya gacanteedii ku jirtay iyadoo xilligaasi in xasuuqyo kala duwan ay ka dhacayeen dhulka soomaali galbeed welina ay socdaan hadda in ciidamada xabashida etoobiya canshuuro aad u fara badan iyo dhaqaale baaxad leh ayay kusoo rogeen dadka soomaali galbeed waana halka keliya ee dhaqaalaha xoogga leh etoobiya uu ka soo galo ciidamadeedana lagu maareeyo gobollada kale oo ay adag tahay canshuuro lagama qaado oo dagaalo ayaaba ka soconaya oo waxaa aad u adag ciidamada dowladda etoobiya kuwooda canshuuraha qaada inay ka howlgalaan laakiin dhulka soomaali galbeed dhaqaale adag bay ka heshaa dowladda xabashida etoobiya ganacsiga kala duwan lacaga baa laga qaada oo canshuuro ah sidoo kale waxaa jira in ganacsato badan ay xirxiran yihiin xoolahoo kale etoobiyaanku waa iska qaataan oo dhowr jeer ayay dhaceen si qasab ahna ay ku kaxaysteen geel iyo ari marka dadka reer soomaali galbeed waxa ay ku jiraan gumaysi wax ay ku kala duwanaayeenna ma jirin dowladihii etoobiya soo maray oo isku siyaasad iyo hal jiha ayay ku wajahayeen dadka soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed maamul dabandhilif ah ayaana ka jira dhulka soomaali galbeed oo mustafa cagjar uu hogaamiyo aadna daacad ugu ah maamulka abiy axmed dad badan baa aragti ka dhiibanaya ra-iisul wasaaraha etoobiya socdaalkiisa jigjiga axmed daacad oo kale waxa uu leeyahay ilaahay intaad ka yaabtaan oo aad isku xishootaan dadka wadooyinka u fura ummaddu waa ay baaba'day cabdisalaan maxamed yuusuf oo kale waxa uu leeyahay ninkan amxaarka ah ee la soo dhowaynayo lama yaabani ee waxaan la yaabanahay kan daba socda ee aad moodo staafka muxuu ahaa uu isweydiinayaa marka waana ciidamada maamulka mustaf cagjar iyo saraakiishooda dabana socda kadabana ordaya abiy axmed maxamed aadan nuur waxa uu leeyahay wax noo haray ma aqaano ninkan aan dhulkaba mari karin ayay shacabkii reer jijiga u jabeen cali warsame waxa uu leeyahay weligeed marka uu qof imaanayo si qasab ah ayay askartu guryaha nooga soo saari jirtay marka soo dhoweyn maaha waa qasab waana dhaqanka etoobiya cabdi muxamed waxa uu leeyahay waan hubaa qof jacayl u qab u soo dhoweynaya murtad abi inuu dadkaasi ku yaryahay cabdixakiin waxa uu leeyahay war waddadii mala furay aan suuqa imaanne mubaarak waxa uu leeyahay soomaali galbeed goormay xuruubaysaa oo ay xabashi iska xuraynaysaa cabdiraxmaan cabdulaahi waxa uu leeyahay doctor abiy ah dad buu beertay uga leh gumaysadiid waxa uu leeyahay iska mayra nijaastiisa nadiir cumar waxa uu leeyahay walaalayaal waddooyinka noo fura ciil waan ka aragnay ma waddada baa ruux kasta loo xirayaa yaa wax ku falaya oo laga ilaalinayaa cabdiraxiin waxa uu leeyahay kan deegaanka u jooga iyo isaguba waa laba tuug galad cabdi waxa uu leeyahay war amxaarku xabad ha lagu gaado kuwaas waxay aan qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee aragtida ka dhiibanayay socdaalka jigjigo uu ku yimid ra-iisul wasaaraha etoobiya sidoo kale dadka soo dhoweeyey waxaa ka mid ah dad badan oo ka mid ah dadka lagu deegaameeyey jigjiga ee amxaarada kuwaasi oo aad ugu badanayay waayihii uu dambeeyey magaalada jigjiga iyo magaalooyinka kale ee dhulka soomaali galbeed xitaa kiniisada ayaa kaga furan jigjiga iyo meelo kale oo ay si nabad ah baadilkooda
dowladda federaalk ayaa si rasmi ah u sheegtay in ciidamada etoobiya ay qeyb kasii ahaan doonaan duulaanka soomaaliya tafaasiil ku aadan warkan waxaa soo jeedinaya cali aadan markii ugu horreysay waxay dowladda federaalka si rasmi ah u shaacisay in ciidamada etoobiya ay kasii mid ahaan doonaan duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya xilli waayihii ugu dambeeyey ay dowladdu sheegtay in ciidamada etoobiya ay ka baxayaan dalka haddii taas ay dhici waysana ay u aqoonsanayaan ciidamo gumaysi ah wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in dowladda federaalka ay diyaar u tahay inay soo dhoweyso codsiga ugu yimid in etoobiya ay qeyb ka noqoto ciidamo cusub ee qeybta ka noqda duulaanka ee yusom oo shaarbad loo sameeyey ciidamadii shisheeyaha ee hore loogu yeeri jiray atmis wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa sheegtay in tallaabadan ay ka dhalatay booqasho ay muqdisho ku yimaadeen wafdi ka socday dowladda etoobiya kuwaas oo u yimid muqdisho inay kasoo dhaadhiciyaan dowladda federaalka in etoobiya ay sii wadato duulaankeeda soomaaliya iyadoona laga ambaqaadayo heshiiskii ankara ee la siixay kow iyo tobankii diseembar iyadoo la raacayo mabaadiida iyo baaqa ankara dowladda federaalka waxay ku adkaysanaysaa sida ay ugu go-on tahay xaqiijinta fulinta heshiiska la gaaray waxaynu aragtaa in mabaadiida heshiisyadaas ay aas-aas u yihiin kubac iyo iskaashiga wax ku-olka ah ee u adeega danaha labada dhinac ayaa lagu yiri warkan dowladda federaalka kasoo baxay danta ay etoobiya ka leedahay ayna dowladda federaalka sheegayso inay fulinayso waa inay qaadato badda soomaaliya madaxda etoobiyaanka ah ayaa marar badan ku celceliyey inay wax gorgortan ah ka gelin inay helaan bad iyagu ay maamulaan taas oo ka dhigan in xasan sheekh maxamuud uu qaadayo dowrkii hore looga bartay ee ahaa in ummadda soomaaliyeed uu gumeeyo nasaarada etoobiya mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in wafdiga ka socda etoobiya lagu soo dhoweeyo muqdisho xilli etoobiya aysan ka laaban heshiiskii xaaraanta ah ay la gashay somalilan faahfaahinta warkaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli maxamed aadan rukow oo ah falanqeeye xagga siyaasadda ah ayaa sheegay in ay wax laga xumaado tahay in iyadoo itoobiya aanay ka laaban heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la gashay maamulka la magacbaxay somalilan haddana wasiiradeeda lagu soo dhoweeyo magaalada muqdisho dowladda federaalkana ay tilmaamto in lala heshiiyey wuxuu sidoo kale falanqeeyahan siyaasiga ah tilmaamay in ummadda soomaaliyeed looga fadhiyo sidii ay ugu tashan lahaayeen xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa etoobiyana aanay doonaynin dekad ay wax ka soo degsato balse ay rabto badda ay qaadato taasna aan laga heli doonin ummadda soomaaliyeed haddaba waa kan isaga oo ka hadlaya maxaa wax aada looga xumaado ah in maanta iyadoo wasiir etoobiya ka tirsan ama ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ama mas-uul ka tirsan dowladdaas etoobiya cadowga soomaaliya ah ayadoo ilaa iyo hadda aysan jirin meel etoobiya ay kaga ay kaga hadlayaan arrimaha soomaaliya ayadoo wax raaligelin aan bixin ayagoo heshiiskii sharci darrada ah ay galeen aan wax raaligelin aan ka bixin in maanta heshiis lala galo oo wasiiradooda xamar lagu soo dhaweeyey oo maalin walbana mataqaanaa waraaqado isdabamarayo been iyo maaragtay brobagandaa loo qoro oo ugu dambeynna wasiir fiqi maanta uu noola imaado ummadda soomaaliyeed kama hadli karaa heshiiskaas waana la galna etoobiya uu dadka la hor yimaado arrintaas waa arrin wejigadax ah dowladdana laga aqbali maayo isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay tahay maliibaaniyaan lagu liibaanay waxa uuna soo hadal qaaday in maalin weliba dowladda federaalka ay wadaan waraaqyo oo ay kala wareejinayaan dowladda etoobiya iyo masar iyagoona mar weliba dhahaya heshiis ayaan la galnay waa kan mar kale isagoo arrimahaas falanqaynaya etoobiya dekad ay wax kasoo degsatana ma rabto bad ay qabsatay rabtaa badna annagu uma hayno ilaahay ayaga uumay oo ku qalqay meeshaas yaa bad u diiday oon siininba baddii uu ilaahay u diidayn annaga ma siin karnaba bad ilaahay baa siin lahaa hadduu mataqaana haddii mataqaana bad etoobiyaanka lala rabo hal habeen bisa waxaa dowladda ay soo saartay dhowr iyo toban warqadood oo kala duwan wasaaradda arrimaha dibadda ah oo qaar laleeyahay etoobiya ku dhalaalacaynaynaa qaar laleeyahay masar aan kusoo dhaweynaynaa qaar laleeyahay etoobiya wafti ugu diraynaa cali balcad iyo ninka laleeyahay sanbaloosho qaar mataqaana laleeyahay waa ka noqonnay wadanka jahwaraa dhanka diblomaasiyadu galay wixii hadda ka horreeyay marka waa aqbalaynay oo siyaabo jiraan u aqbalaynay laakiin wixii ka dambeeya sanadka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka waxaa waa isbedel inuu ka dhaca filla soomaaliya oo madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahan iyo dadkan mataqaanaa isku kaban oo dadka iyo dalka wereeriyey oo maanta difaaca etoobiya laga rabay boqolkiiba sagaashan ka hoos maray sidii lasaga qaban lahaa la gelaya ummaddana inay tashataa la rabaa qabyaalada xagga laiska dhigo xasan sheekh oo horey usoo xaaraashay kheyraadka soomaaliyeed ayaa haddana waxa uu mar kale bilaabay in uu heshiis xaaraan ah la galo etoobiya iyadoona doonaysa in ciidamadeeda ay ku lug lahaadaan ciidamadan shaarka loo bedelay ee eusom dhegeystayaal halka warkan uu idinkaga imaanayana ah waa raadiyaha alfurqaan kanaalka alkataib al ikhbaariyah ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan qeybta labiyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ah kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka daymaay ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya mubaarag cumar
muuqaalkan ay soo saartay kataayib al aqbaaliya ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sakada xoolaha loogu qeybiyey deegaanka deeme ee hoostaga degmada baraaba ee wilaaya islaamiga shabeellada hoose muuqaalkan oo soconaya qadar shan daqiiqo iyo sikimaya waxaa kasoo muuqanaya xoole aada u fara badan islamarkaana ay ag joogaan dadyo kala duwan kuwaasi oo isugu jira fuqaradiiyo masaakiinta deegaankan iyagoona wejiyadooda ka muuqata farxad heer sare ah filimkan waxaa kasoo muuqanaya qaar ka mid a dadkii lisiya xoolaha kuwaas oo lisiya qofkiiba xoolo gaaraya soddon iyo shan neef oo ari ah ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkayaa mid ka mid a ragga wareejinaya xoolaha sakada waxa uu ka warbixiyey halka ay sakada ka qaybinayaan maanta oon u fadhino halkan oo ah deegaan welihii doomaay gaar ahaan deegadaan fadhinaa waxaan u fadhinaa inaan ku qaybinno xowlaha cawdka xoolaha cawdka ah ama dhaqashada loogu talagalay xarakada ugu talagashay dadka mujtamaca muslimiinta ah in lagu wareejiyo si ay u dhaqdaan xoolaha sanad ka dibna lala xisaabtamo oo ayagii beri sake laga qaado maanta waa la siin berina waxaa waaye ilaahay hadduu qadaro uu qofka ku dadaalo xoolahaas waxaa laa shaki ah inuu ilaahay gaarsiin doono sakada oo asagii laga qaadi doono qofkaas sake sida maanta wax loo taray asaga magaalihiisa guri uu wax u taro oo takaaful ijtimaaciga ummadda inay isgacan qabsato oo qofkii la kobciyo dhaqaal ahaan loo kobciyo diin ahaanna loo dhiso oo markaasi ummadda uu wax taraa laga rabaa gacan hoorsiga iyo kafaarsi oo ka baxo qofka sidoo kale muuqaalka waxaa kasoo muuqanaya dadkii nasiibku u yeeshay inay helaan soddon iyo shan neef oo ari ah waxayna ka hadleen xoolaha la siiyey sida ay u faraxsan yihiin iyagoona u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay sakada magayga abdullaahi cabdikariim abdullaahi cabdicali soddon neef ari inay la ii siiyey maaragtii oo walaayada islaamka ii siisay inay sanad kadib si kaliigu rabo walayadan ilaaha barakeeyo maga gacantiis goor kor allaha ka dhigo ali jannaay abdulle yaa la yiraahdaa waxaa lii siiyey soddon iyo shan neef waxaa i siisay walaydii islaam sanadkan sanadkii waxaa la igu rabaa intii oo maaragtay walaydii ana ka taajiro oo maaragtay ana oo zaka laga qaado taasaan ka rajahayana haddii ilaahay yiraahdo macan cali ibraahim waxaa lii siiyey soddon iyo shan neef laakiin jahdiin siisay allah jaq iyo xasaan allah ka sii cali macalin xasan maxmed waaye maanta waxaa na siisay walaydii soddon iyo shan neef waaye waxaana siisay xarakada shabeelle hoose soddon iyo shan markana siisay alla barakeey daalad alla nagu jiro kataayib alqabaariya ayaa muddooyinkii dambe baahinaysay muuqaalo ku saabsan mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaasi oo sanad weliba lagu soo bandhigo saki qaybinta laga sameeyo wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa